kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu ku qaadaa dhiganaa qaar ka mid a dhacdooyinka ugu waaweynaha ee toddobaadkeenu kasoo gudubnay iyadoo qeybaha dambe ee barnaamijkana aan idinku soo gudbinno falanqeyn ku aadan mid ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa toddobaadkan diyaarad siday shixnad gargaar ah ayaa ku dhacday magaalada bardaale oo shan iyo konton kilomitar u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa la sheegay in goobta ay ku dhinteen lix qof oo saarnaa diyaaradda oo isugu jiray soomaali kenyaan wasiirka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulah omaar ayaa toddobaadkan v o eda faahfaahin ka siiyeyey waxyaabaha keenay in diyaaraddaasi ay burburto iyo waan soo aragnay siyonkii waxaan isla soconnay oon israacnay investigatorska oo baaritaanka diyaaraddaasi ku takhasusay oo ku howlan dad soomaali ah civil aviationkana way nala socdeen waxaa kaloo nala socday safiirka dowladda kenya u fadhiya soomaaliya iyo safiirka dowladda ethoobiya u fadhiya soomaaliya intaba way nala socdeen way waan isla soo aragnay waxaan la kulannay dadkii meeshii joogay meesha la yidhaahdo siinkii ama meeshii uu shilka ka dhacay waan soo aragnay waa lasoo xiray mar hore ayaa la secure gareeyey inuusan qofna oo meeshaasi soo geli karin ama imaan karin wax alla wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa annagana reportigeena waan soo diyaarinay iwitnesskii waa lasoo arkay kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad omaar oo toddobaadkan v o eda la hadlay soomaaliya toddobaadkan waxay sheegtay in kiisaska dadka cudurka covid sagaal iyo toban uu soo ridanayo ay sii kordhayso isla mar ahaantaasina ay ku dhowdahay ilaa iyo kun qof waxaa sidoo kale dhimashadu ay gaartay ilaa iyo afartan iyo afar qof sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka dowladda federaaliga ee soomaaliya jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka turkiga ayaa toddobaadkan waxa ay sanduuqa garbistaagga turkiga oo madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan uu ku dhawaaqay ay ku shubtay lacag gaaraysa boqol iyo toban kun oo turkish liira ah una dhiganta in ka badan shan iyo toban kun oo dollarka maraykanka arrintani waxay daba joogtay kadib markii madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan uu shaaca ka qaaday in dadka turkiga degan ee turkishka ahi ay garab istaagaan walaalahooda turkiga si markaasi dhibaatooyinka covid sagaal iyo toban looga gargaaro qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa turkiga ayaa toddobaadkan waxa uu soomaaliya gaarsiiyey qalab lagula tacaalo cudurka covid sagaal iyo toban gaar ahaan mashiinada dadka neefta ku dhigta ka caawiya inay neefsadaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa deeqdaasi ka mahad celisay turkiga ayaa deeqdan waxa uu dilay darar kale oo dhowr ay ka mid kahiin yurub iyo maraykanka somalilan ayaa toddobaadkan qabatay qaad aad u fara badan oo si sharci darraha deegaanada somalilan lagu soo gelinayay arrintani waxay ka dambeysay kadib markii somalilan ay mumuucday in muddo ah qaadka aan si markaasi looga fijignaado loogana hortago faafitaanka cudurka covid taliyaha hogaanka howlgallada ciidamada somalilan gaashaanla saare maxamuud ducaale ayaa toddobaadkan v o eda sharaxaad ka siiyey qaadka ay qabteen tirada inta ay gaarsiisan tahay qaad badan oo la qabtay oo ciidanka biliiska qabtay oo inta badan lagu qabtay caasimada gobolka hargeysa iyo gaadiidba wixii aanu ku qabannay iyaga wixii eedaysanayaal dee nidaamka sharciba lamanaystaismausia maxkamadda la geynayaa halkan waxaanu ku qabannay kun iyo shan boqol oo geed oo qaadka loo yaqaano jebiska laba boqol iyo konton geed oo qaadka loo yaqaano fujiskaa iyo qaad laba kun oo marduufa oo qaadka fududeed las loo yaqaanaa waxaan leeyahay dhammaan qaadkaa iyo dadka wataba sharcigaa la maninayaa waxay sababtoo waxay u dhacday dadku waxay kootababaaniyeen iyadoo muddo gaaban oo dhowr iyo labaatan cishaa qaadka la joojiyey inay sami waayaan oy naf iyo maalba ugu badheedhaan inay khasaaro geeyaan una hoggaansami waayaan sharciyaddii dawladdu ka soo saartay ee xukuumaddu soo dadkooda ugu digaysay kaasi waxa uu ahaa madaxa hoggaanka howlgallada ciidamada somalilan gaashaanla sare maxamuud ducaale oo toddobaadkan v o eda la hadlay aynu kusoo laabana dhegeystayaal jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka turkiga ayaa toddobaadkan waxaay sanduuqa garbistaagga turkiga uu madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan uu ku dhawaaqay ku shubeen lacag gaaraysa boqol iyo toban kun oo turkish liira oo ku dhow labaatan kun oo doolarka maraykanka jaaliyaddu waxaay sheegeen in ay lacagtaasi uga dhigan tahay in ay u muujiyaan turkiga garbistaagga markasta ay soomaaliya la garab istaagan yihiin iyaguna marka loo baahdo ay kaalintooda qaadan karaan doctor axmed sheekh cabdulaahi maadka oo ah kusimaha gudoomiyaha jaaliyadda soomaliyeed dalka turkiga ayaa v o a sharaxaad ka siiyey lacagtaa si ay ku yabooheen iyo sida ay ku dhalatay markii uu aafadan ama caalamkao dhan aafeeyey ee covid nneteen loo yaqaano marka lasoo gaabiyo uu saameyn ku yeeshay dhammaan caalamkao dhan isu socodkii iyo socodkii noloshoo dhanba hakad geliyey ayaa waxaa jiray initiative ama mashruuc ugu magac daray madaxweynaha erdogan ee turkiga isku filnayaasho magacaas ugu magac daray kadib markii oo bandooye iyo isu socodkii dadku yaraaday ayaa wuxuu furay acon akoonkaasuu qof kastoo muwaadin turki ah ama turki degan oo lacag ku ridi karo oo contribution uu ka geysan karo taa markaan aragnay ayaa inagana kajaariyad ahaan jaaliyadda soomaali dalka turkiga waxay noogu dhalisay baraarug ah inaan qeyb ka noqono waxaan u aragnay fursad aan qeyb ugu noqon karno ololahaasi lagu garab istaagayo walaalaha turkiga deeq waxaan marka muddo kooban afar maalina wax wiig ka yar ah ayaa waxaan ku aruurinay lacag cadadkeedu uu yahay boqol iyo toban kun oo lacagta liirada ama lacagta dalka turkiga laga isticmaalo ayaan ku aruurinay axmed markaa waxaa sharaxaad naga siisaa maxaa idinku kalifay inaad ka qayb qaadataan arrintani mase jiraan jaaliyado kale oo shisheeyo oo aad ogtihiin in si diina oo kale ay sameeyeen waxyaabaha nagu kalifay inaan qayb ka noqono waxaa ka mid aheeday inagoo ogsoonahay taariikhda walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ee ka dhexeyso dalka turkiga iyo soomaaliya ka dhexeyso ta anagoo dhowreyno taariikhdaasi iyo midda dhow u ah garab istaaga turkiga ee dhan walbaha dowladda soomaaliya ee ka garab istaagayeen jaalidaha kale ilaa had waxaa maqal noogu ah contributionada iyaga geysteen badanaa waxay xooga ku saarayeen dhexdoodan bay xooga ku saarayeen laakiin markaan deeqda aan ku wareejinaynay noogu soo nagala soo qayb galeen la taliyaha madaxweynaha dalka turkiga kasoo qayb galay maalinkan wareejinaynay waxaa kaloo kasoo qayb jaalida carabta maamulkood dad ka socda kasoo qayb galay iyo jaalido kaloo saaxiibana intuba qofkii ugu horeysay ama jaaliyadii ugu horeysay garab istaag noocaane sameysay ina jaaliyad soomaaliyeed tahay la isku wada raacay taasoo fursad noo siisay in xitaa dhammaan websaydyada iyo warbaahinada kale tviyada idaacadaha kuwa dowladda turkiga iyo kuwa privateka loo lehay intaba laga sii daayay oo keentay soomaaliu garab taagan yani macnawiyaadkaas ama shucuurtaasi weyn ayaan ka dhaxalnay inaan garab istaagaan samayno kajaaliyad ahaan aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa kusimaha guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyada dalka turkiga axmed sheekh cabdulaahi maadka oo toddobaadkan ii warrameeyey gudahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa tan kuna dambe nabadgelyo